kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan rediyo himilo barnaamijka haweenkeena waxaanu ka soo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waxbarashada baysikalkeedana waxaa noo ah sharaacada islaamka iyo qur-aanka kariimka ah maalintii aan bilownay ayaan la bilownay marka cunugaba loo dhigay in alifaxmaalana ay ku garab socoto waa xarun ay fursad waxbarasho oo maadi iyo diiniba isugu jira ay ka heleen gabdho agoon iyo danyar isugu jira iyo sooyaalkeedii nololeed hiba aadan diiri oo ah maamo ka shaqaysa samafalka daryeelka iyo waxbarashada carruurta anigoo hanaa maxmed ayaa idiin tabin doona farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada
dhegaystayaaalxarunta qur-aansaarka iyo daawadhidheedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulasibiyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kale wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysaanu la yeelanay nuurta maxamed cadow oo ah maamulka iskuulka gabdhaha agoonta ee boondheere balse markan sooyaalkeedii nololeed hiba aadan diiri oo ah maamo ka shaqaysa samafalka daryeelka iyo waxbarashada carruurta taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari fuusiya cabdulaahi ayaa inoo eegaysa hiba aadan deeriye waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay inteeda badan dalka aan walaalaanahnay ee jabuuti qayb ka mid ah dalka sida hargeysa caasimada gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ka shaqaynta arrimaha bini-aadanimada howleyda samafalka waxay bilowday iyadoo toban iyo saddex sano jir ah galbadh ayay ku nooleed kana mid ahayd ardayda dhigata iskuulka buddig howlaheeda waxaa gacan ku siiyey sideeda ibraahim cabdisalaan sheekh barkad go-aankeedu ayaa noqday inay wax baraan dadkan da-da ah qorshaha waxbarasho dadka waaweyn ayaa waxay bilowday wayna ku guuleystay inay wax baraan laba boqol oo arday da-dooduna ay u dhexeyso labaatan ilaa iyo konton sano jir dowladda soomaaliya ee xilligaas jir ayaa soo dhaweysay howsha samafalka dugsi ay wax ku baran karaan dadka waaweynka ayay dhistay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii mar ayaa jeelka la dhigay xaajigeeda hibo xilli lagu eedeeyey daawacaad lacag sharic dare ah iyagoo ay ugu talagaleen caawinta dadka danyarta balse muddo kadib waa lasii daayay hibo wax badan ayay ka qabatay xuquuqul insaanka siiba ku baraarujinta shacabka fahanka sharciga iyagoo aaminsaneen sareynta sharciga doorka uu ku leeyahay maamulka bulshada howlaha kale ay qabatay waxaa kamid ahaa udoodisa dadka sharci darada ugu jiraan xabsiyada oo aan haysan qareemo u dhiciya xaqa ka maqan caawinta caruurta dayacan oo aan helin daryeel waalidnimo iyo xalinta mushkiladaha qoyska oo soo wajaha sida furinka waxbarashada caruurta waxay isku xilqaantay inay hiil iyo garab u noqoto ilmaha da-da yar ee aan waalidkooda ka helin daryeel kuna dayacan jidka hargeysa iyadoo dib u dayactir ku sameysay iskuul kana hirgelisay waxbarashada caruurta sida dugsiga beerta yuusuf meega samatar sheikh nuur qoob dameereed iyo dugsiga xirada labaatan iyo lixaad oo laba iskuul ah naafada agoonta iyo danyarta ayaa ka mid ahaa kuwii ay tacliin u fidisay barashada qur-aanka maadooyinka gundhiga u ah sida xisaabta carabiga ingiriishka soomaaliga ardayda sii oo gaaraya afar kun ayaa lagu dhigi jiray sidoo kale waxay ku guuleystay inay caruurtaasi u dhameyso waxbarashada iskuulka iyo jaamacadda dalka iyo dibadda kuga yaala shumacyadii shidee waxaa ifsaday dad kale oo ku dheefsaday oo maanta ku jira nolol wanaagsan barbaarinta caruurta gogoldhaaf ku dhashay howshayba diirihi waxaa qayb ka soo noqday gargaaris iyo wax uqabashada ilmaha lagu dhalay sharci darada hibo aadan ay ku guuleysteen daryeelsiinta caruurta sharci darada lagu dhalay oo konton ilmood ah una dhammaystirteen baahiyaha asaasiga sida hooyo nafaqo waxbarasho iyo kalgacal waalidnimo una siisay mid weliba waraaqad caddeyn ah sooyaalka dhalashada iyo suugaanta siifiye si ay wax ula qeybsadaan ilmaha saagooda ah caruurta ayaa intooda badan idleystay waxbarashada iskuulka hoose dhexe iyo sare halka kuwa kale tacliinta sare u qaateen dalka gudihiisa iyo dibaddiisa sida urdugan jarmalka sweden talyaaniya iyo suudaan
waa beri hosbital cuduradii laga caajisoo cagaarshowga uu ka mid yahay dadkuna ay u caalwaayeen oo dawadooda ku cuslaatay haye isbitaal casriye iyo waa beri baa loo helay kombiyuutarro caalamiyo ceynadooda lala cajabay cudurrada calooshiya beerka caadi u soo bandhigo cilladna aan qarin gartay waa beri hosbital baa ciideenna keeno casharoy codka lagu siiyey dhakhaatiir caarifiin ahoo cudurrada ay daweynayaan cilmigooda ku takhasusay bulshada dhexdeedana cisig ku lahoo bukaanada caawintooda marna aan ka caajisayn kow waa beri hosbitaal baa ku caanahoo cabdi oo codka lagu siiyey isbitaalka waa beri waa isbitaal casriya kaasoo loo gooni yeelay daaweynta cudurrada beerka iyo uurku jirta wuxuuna adeegsanayaa qalabkii ugu dambeeyey dhakhaatiirta isbitaalka ka howlgasha waxaa ka mid ah dhakhtarka cudurrada beerka iyo cagaarshowga dhakhtarka cudurrada dheefshiidka iyo gaaska dhakhtarka cudurrada guud iyo uurku jirta dhakhtarka cudurrada haweenka iyo taranka iyo dhakhtarka cudurrada maqaarka iyo timaha waa beri hosbitaal waxaad ka helaysaa kombiyuutarka uurku jirta kombiyuutarka beerka kombiyuutarka wadnaha iskaanka beerka qaybta gargaarka degdega qaybta daryeelka maalinlaha ah qaybta bukaanjiifka iyo weliba qaybta tallaalka cagaarshowga waxaad kaloo isbitaalka ka helaysaa kaamirada caloosha iyo mindhicirada shaybaarka sheega heerarka cagaarshowga kaamirada babaasiirka iyo farmashi lagu keediyey dawooyin taya leh isbitaalku waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo buulaxubay agagaarka filla baydhabo wixii faahfaahin intaadheeriya kala xidhiir eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo kow ama eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo labo halkudhegga isbitaalka waa beri waa caafimaadkaaga waa ammaanadeenna hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna waxbarashadu waa aasaaska horumarka iyo nolosha taasoo qof kasta u baahan yahay inuu helo waxbarasho waxaanay lagama maarmaan u tahay nolosha qof kasta balse inta aan nasiibku u helin inay u qalin qaataan waa kuwa aan waalidkooda kari karin in ay ka dhiibaan waxbarashada iyo kuwa agoommada iyo rajadaba ah qaarkood nasiib wanaagse waxaa jira dad isku howlay sidii ay ubadkaasi dibadyaalka ka ah waxbarashada ugu heli lahaayeen goobo si bilaash ah wax loogu baro xarumahaasi mid ka mid ah waa dugsiga aqoonta gabdhaha boondheere oo qayb ka ah xarumaha waxbarasho ee dawliga ah kuwaasi oo hoos yimaada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa wax ka barta xaruntan in ka badan kun gabdhood oo isugu jira agoommo rajo iyo in kale oo danyar ah oo ka helay fursad waxbarasho waxa uu leeyahay qayb jiif ah halka sidoo kale lagu baro qur-aanka kariimka oo ay dhigaan macallimiin dumar ah waxaan booqanay xaruntan oo aan kula kulannay maamulaha iskuulkan nuurte maxamed cadow oo aan kala sheekaysanay xaruntan si gaar ahna qaybta dugsiga qur-aanka soo dhoweyn kadib waxay ugu horrayn inoo sharaxaysaa xaruntan iyo xilliga la aasaasay bismillaahi raxmaan raxiim waa dhowahay maamo soo dhowaada xaruntan waxaa la aasaasay laba kun labaiyo tobankii waxaana wax ku barto gabdho keliya ayagoo weliba gabdhahaas aan u doorbidnay agoon rajo sabool dadka baahiyada qaar culeysyada bulshada dadka ugu nugul alxamdulilaah gabdhahaas oo tiro aada u yar aan ku bilownay ayaa hadda waxay marayaan tiro ku dhow kun iyo saddex boqol ku dhow alxamdulilaah ayadoo weliba aan xusi karno in ardada ugu horeysay ay ka qalanjibisay jaamacadaha ka aasteen alxamdulilah marka laga yimaado waxbarashada nidaamiga ah waxay xaruntan leedahay dugsi qoraan goormo ayaad kusoo kordhiseen
bismillaah waa su-aal fiican annaga ka soomaali ahaan waxaan nahay dad muslin ah boqolkiiba boqol waxbarashada basicalkeedana waxaa noo ah basica waxbarashada shareecada islaamka iyo qur-aanka kariimka ah maalintii aan bilownay ayaan la bilownay marka cunugaba loo dhigay in alifaxmaalana ay ku garab socoto meesha keliyaho guulaheyna aan dhihi karno waa ku guuleysateen deegaankan oo ah deegaan ay u badan yihiin dad masaakiin ah dad oo fahamkooda aada iyo aada weliba dugsi qur-aanada iyo maadooyinka shareecada iyo waxyaalahaas aan ugu cadcadeyn ayaa maanta dhihi karnaa koleejada gabdhaha boondheere waxay ku guuleysata tiro badan oo gabdho ah inay maanta ay yihiin wada xaafid qur-aan inay shareecadii ay wax badan ka fahamsan yihiin in ay ay waxbarashadii ay ka muuqdaan door fiican ay ku leeyihiin jaamacadahan aan hadda noo bilaabatana aan muddo dhow ayadana aan meelo badan uga biiri doono anagoo guulaheyna ay caddahay sidee ayay idinkugu dhalatay inaad soo kordhisaan dugsigan
meesha walow lagu diyaarinayay jiil arday haddana la yiri agoon keliyaha markii hore ujeedadayna ahayd haddana waxa aan raadinayna ay ahayd wax oo qayri ah oo ilaahay na loogu dhawaanayo macalimiin muddo shaqaynaysay baahida deegaankana ka warqabi karay experiency badan u leh deegaankaa ku dhalatay ku waxbaratay ku kortay waxaa dareemi kartaa baahida uu la noolyahaa dareemi kartaa marka dad ay u caddahay baahida meesha ka jirto inay ka jawaabaanna isu diyaariyey ayagoo markaas ilaahayna kaashanayo dadnimadooda iyo awoodahoodana kaashanayo haday ahaaneed xoogooda maskaxdooda aqoontooda iyo miisaaniyadda dhaqaalahoodaba dad isqaybay ayaan ahayn alxamdulilah marka waxaan ka jawaabaynaa keliya markaas baahida ka jirta deegaankeena in badanna aan dhihi karno wax badan iyo faham badan dadkan way nala qaateen in muhiimadda ay leedahay gabar wax la baray muhiimadda ay leedahay marka cunuga la baro diinta iyo qur-aanka kariimka iyo diintiisa quruxda badan inuu ka duwan yahay wax badan iskuullada kale haddana markii boodin la yiri ee cunuga meesha lagu soo aruuriyo jief ay tahay waa dareemi kartaa qof walba in cunugaas uuna ka maarmi doonin baahidiisa aas-aaska ah marka haddii qofka baahidiisa lasoo koobay sida raashinkiisii jiefkiisii sariirihiis meeshuu seexan lahaa dhammaan kafaalo oo comblitela ah oo dhammaystiran marka la bixinayo qof walba iyo banaanka xataa ardayda joogto waa la dareemi karaa baahi dhammaystiran marka leh inayna ka maqnaa karin qur-aan kariimka ah waayahay nuurta imise gabdhood ayaa wax ka barta dugsigan
ardaydoo dhanba annaga waxaa noo qorshaysan ardayga xataa dugsi qur-aanka gabdho iskuulka waa jecelnaha laakiin dugsi qur-aanka waan ugu adag tahay xifdintiisa waalidkana ay fahmi waayeen xataa in uu qaarkood aan iskoolka ka istoob karayno anagoo dhahayno ilmaha kale ee naga saamaneynaysaa gabadhan walow ay dugsi diidan tahay oo galabtii hallay fasaxo dugsi magala ay leedahay oo culaysa in xataa iskuulka ay ku weyso marka inta badanna ma dhacdo marka ardaydoo dhan anaga fursadda dugsiga iyo tan iskuulka iyo wax walba oo baahida ardagaas ah luuqadihii kombyuutarkii xirfadihii wax walba oo isdhihi karno ardagaas mustaqbalkiisa iyo iyo way kaabaysaa waa dul istaagna
ardayda oo dhan miyaa dhigata mise qeybo ka mid ah ayaa dugsiga dhigta
ardayda tiro yar waa jirtaa oo dugsiga inta aan ka dhiganin laakiin kuwaas waa ardayda xaafadda ka imaaneyso aan haddii qaarkood hataa aan agoon ahayn fursadda waxbarashada aan siinay laakiin oo iskuulka keliya aan siinay laakiin waalidka ay noo xaqiijiyeen inuu dugsi xaafadda ay ka dhigato gabadhan iskuulka keliya loo rabo okay waaye unugen wax la bara lay ahayd muhiimadda maan wax oo isku culays ummadda lagu saarayo ma aha marka dugsiyada xaafadda ay ka dhigtaan iskuulka intay ka dhigtaan tiradaas qaar ahna way jirtaa oo hal shifti waxbarashada noogu imaanayo kuwo full time ah oo saaka soo xiroonayo galabta koo iyo toban saac guryahooda ku noqonayo oo quraacdooda iyo qadadooda iyo dugsi qur-aanka galaayo marna faskuulka galaayo iyo laba uniform isku bedelaayo laakiin aan meesha jiifanin fursadna aanan u helin iyo kuwo completely arbacadii safro inta kalena xarunta jiifto wax ka cuno wax ku barto oo si gaara aan wada diyaarino saddexda karateeriyabo waxyaabo aan ku xulanaa jirto ma jiraan arday dugsigan qur-aanka ka idlaysay ama dhammaystay ardayda ugu badan qur-aanka wayba dhameeyeenba gabdhihii lagu bilaabay mar horey dhameeyeen ayagaa macalimiin ah ardayda wax qayb ka barayo xataa khamiista jimcada waxaan ka dhaqangelinay maada shareeca meesha lagu barto oo ardaydeeni naftirkeeda ay macalimiin ka yihiin maadadii shareecada macadkii ugu horeeyeyba oo boondheere laga dhaqangeliyo oo macad shareeca ah aan meesha uga dhawaaqnay waalidiinta iyo markii aan la shuurayna baahida ka jirta deegaankan isku sheegnay macadkaasaan haddana meesha ka sameynay walow meesha ay kira ay ahayn oo iskuulkii deegaanka uu leeyahay haddana in looga faa'iidaysta khamiisi jimco in lagu barto maadadii shareecada ducooyinkii adkaarihii kitaabada xadiistii sunna kulli in lagu barto ardaydeena qayb kamid ahaana gabdhaha jaamacadaha aaday jaamacadda ayagoo dhiganaya iskoolkiina ay baartan ay la shaqaynayaan ee maada shareeca ay ilmihii sii siinayaan waqtiga ayaga la gelinaya ayagana dad sii geliyaan ay diyaar u yihiin marka waa jaranjaro oo la rabo bulshada in la baro in ay fursadda qofka la siiya ayadana ay sii bixin karto oo aniga ugu horey dadka waa waxbarashada beesa la-aanta kusoo bartay waagii dowladda dhexe inkastoo aan heerarka qaar aan kamid ahayn oo jaamacaddii dadka ay ku go-day dagaaladii saaminiyey aan ku jiro dib iska kabay haddana waa dadkii beesa la-aanta kusoo bartay waarid la-aanta ay soo saamanaysay oo waxa iga kor qaylinayo waa masaaj igu abuuran maogma wax oo aniga ama benefit ka raadinaya ama aan maskaxiyan aan ani abuuray ma ahan wax iga samaysan waay baahi aan ka turjumi kara waaye ardagaas baahidaas ula nool yahay waa baahi aniga i taabatay waay marka ardaydii waalidiidkooda dhintay kuwa dayacmo intay kala tageen dayaca ku yimid qaar badan oo labada waalid ka dhintay hooyadiina dhimata aabihiina dhintay ehel saddexaadna la nool caqabadaha bulshada uga imaan karo ilmaha iyo annagoo dowladnimo dowladeena iyo dadkeennaba in badan fahamkooda ay ka warqabi karin ilmaha baahida gaarka ay la noolyihiin sida agoontoo kale qaraxyadii dhacayo dhibaatada dhacayso ilmihii waalidiintooda cuqdiga qaarkood ay shoog ama mentally problem uu ku dhacayo oo ayagaba muddo in la geliyo waqti in ay kusoo noqdaan bulshada caadiga haddana wax u diyaarsan oo dowladnimada iyo dadkeen uga diyaarsanba ma jirto marka dad isxilqaamay inta aan karaankeena kari karno intaan kari wogeyno ilaahayba nooma nooma qabanayo laakiin inta aan kari karno inaan dul istaagno oo u dhaga nuglaano swaayo xarumo badan iyo meelo badan xataa aan informationada aan diyaarino la wadaagno baahiyadooda aan dhageysano marka waa dalad isxilqaantaa nahay oo u dhaga nugul baahidaas aqoonta iyo rajada iyo ilmaha oo daruufaha gaarka ah ee markaa la sheekaysato oo qalbigaada isla markii bedelayaan qaybtan aada soo kordhiseen ee shareecada ah ma ardayda iskuulka iyo dugsiga dhigta keliya ayaa ka faa'iidaysta mise dadka bannaanka ka ah qayb ay ka yihiin ardayda oo waxaan ugu talagalnay dugsi qur-aanka dhigto inay kasii faa'iidaystaan oo bannaanka uga celino oo maadadii oo dhammaystiran oo shahaadadeeda usoo baxaysa hadhow inay lahaadaan laakiin xataa hooyooyinkooda iyo dadka walaaladooda iyo deegaanka oo dhan aa ka faa'iidaysto walow ay beesa la-aan friina ay tahay dadkiina loogu yeerayo qayrka in oo dadka xaafadaha ilmihii yaryarka kuwa la diyaarinayo la dhisaayo oo ducooyinka iyo tawxiidka iyo loo bilaabayo marka fursad oo open ah waayo oo deegaanka madax bannaan oo bilaa shuruud ah qaybta dugsiga ma labadan fasal oo keliya mise kuwo kalena way jiraan fasallo kalaa jiro hadda inta luuqa xataa fasal kalaa ku jiro oo yaryarka lagu diyaarinayo ardayda ugu badanna galabtii qaybta ugu badanba hadda inta fasalada ku jirta arkaysa galabta dhararkay bedelanayaan dugsi qur-aanka dharkiisay gashanayaan waa wada dugsiley in yar ah xaafadda ku noqonayso marka waa badan yihiin macalimiin badan oo qur-aanka joogaan ilaa iyo sideed gaarayo ma fududo ma labadan manhaj waa isla wadnaa basalla badanaa jiro dugsi qur-aanka oo kale meesha masaajidka qeybta saddexaad markaa tagta gabdhaha ugu weyn oo qur-aanka dhameeyey iyo kuwa dhadhamayn raba oo qur-aanka meel sare ka gaaray kor masaajidka iyo kulli galabtii ardada ugu badan dugsi qur-aan ay ku biiraan gabdhaha secondariga kulli waxay aadayan iyo dugsi dhexe dugsi dharka qur-aankay gashanayaan dugsi qur-aankay aadayan markaa galabtiya miisaanka dugsiga badan yahay subaxii waa kuwa yaryarkaa oo ayagana waxay u noqdeen ma jiro dugsi hoose fasalada noo saamixayn oo aad noogu yar marka galabtii oo dhan dugsi hoose waaye dhar buluuga marka inta xaafadda ka imaaday iyo inta hadda dugsiga ku jirto aa galabta fasalada fariisanayso iyo in yaryaroo badan oo xaafaddan u qaabilnay laakiin ardaydan kale kulli dugsi qur-aan waa waa tahay qaybta jiifka ee iskuulkani leeyahay ma iskuulka ayaad la bilowdeen mise waa waa lala bilaabay maalinta aan bilaabeynay lixdan gabdhood in aan baahidooda kafaalo kumbleed la sii karno aan isku daynay isla sanadka gudaheeda baahida bulshadoo badneed iyo cabashadii boqol aan gaarsiinay boqol iyo labaatan aan gaarsiinay waa dhaqaaqi weyne waa ku hakanay boqol iyo labaatanka anagoo la rafanayno oo shaqaynayno ilaa iyo sanad iyo bar maanta ka gaarto madaxweynaheena ismaaciil cumar geelle masaaj ka yimid iyo dowladda soomaaliya dabaqaan arkaysa iyo quruxdan waa madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo aqoontaas gabdhaha ah soo dabagalay oo yiri xaaladooda inuu wax ka ogaado baahideena noogu ballaarana u sheegno dhana meesha way yar tahay laakiin macno badanay noo sameynaya guriga hanaloo dhiso oo qaybna jiifka hanaloo aasto qaybna waxbarashada waa taasa qaybtaas hataa sanadkaana lagu daray masaajidka iyo qaybta kale ceelaa sameynay combyuutarkiiay bartaan markay secondary soo gaaraan harqaaman gabdhihii waaweyn waxbarashada ka daahday inaan ayagana loo qoro loo aqriyo aan ayagana dhiirigelin basino maadadii harqaankina aan barno marka waa howl sirkal ah oo aada u qurux badan waay waa tahay aadaad u mahadsan tahay ma jiraan wax caqabado ah oo hadda ka jira xaruntan
dugsiga cariiriyu nagu yahay wurigu wuu yaryahay baahida way badan tahay meesha waa meel jaranjaro keliya ah haddana waxaan dhihi karo fudayd ah oo meeshaas haloo guuro ama meeshaas halagu sikada ah runtii ma jirto laakiin baahida way jirtaa aqoonta maalin walba way imaane intaan qaadi karnay dheriga haddii intii uu qaadi kara ka badan lagu waxaa qualitigaa tegaayo arday toddobaatan cunug oo fasal fadhida iyo siddeetan markaa aragtid tayadiyaa sii yaraanayso marka dugsiga inuu dib u habeyn iyo balaarin u baahan yahay wax jiro waaye laakiin annaga intii aan ka tari karno laakiin dowladnimada wuu u baahan yahay dugsigan iyo dugsiya lamid ah oo saan u diyaarsan oo baahidii aqoontii iyo ka turjumi kara in la helo muhiim waaye fartaan ku fiiqaynaa annagoo u fiirinaynin xarunteena keliya oo xaruntan iyo xarumo badan oo lamida loo baahan yahay oo ardayga soomaaliyeed lagu siinayo kafaalo bal inaan daawadooda kasii fikirno oo isbitaalada qaar aan u garaacno aan dhahno cunugan baahidan nalaga daaweeyo oo bulshadoo dhan iyo qaybo badan oo na soo dhaweeyo oo nala shaqeeyo oo waxaan hayna fahmi karo alxamdulilah ayada naftirkeeda waa guul marka baahida way badan tahay intaa naftirkeeda meel laysku sheegin oo hadda dugsigan wuxuu lamid yahay dugsiga wilwaali iyo dugsiyada lamidhu lamid yahay haddana dadka markay ku yimaadaan waxay kuleeyihiin budget sanadkii meeqaa ku baxda meeshaan bishii meeqaa ku baxda su-aalo oo markaas aadan jawaabhaynin waxaa lagu weydiinaa marka waa culayskeeday leedahay haddii waxaan aaminsanahay dhaqaalaha iyo baahiyo badan oo dareemayna nalaga kabo inaan intaan i ka badan qaba lahayn xataa waa aaminsanahay markii la helo sabood garab la helo intaan ay ka badan iyo qorshooyin badan oo hataa toddobiyo tobanka degmo inaan tegi karno wax badan marka waxaan rabnaa annaga ujeedadeena ummadda soomaaliyeed oo daruufo iyo dagaalo iyo aqoon iyo baahiyo ay ku hareereysan yihiin haddana in aan dhihi karno bulshada soomaaliyeed ee dad fiicanaa ku jiro dad ammaano lahaa ku jiro wax waa la qaban karaa dad muslimahaan nahay aqoonta waa jecelnahay ilaaha nagala ballamay waxyaabo badan masaajo badan oo sida haddaba aan usoo kabanayno oo adduunka ay calaamad feeg ahna saareen ama waxaa ka jiraan haddii la rabo laakiin annagana aan soo tirtirno wax loo baahan yahay waa
aadaya u mahadsan tahay nuurta maxamed cadow oo inoogu marti ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga haddii uu raba qadaro nabadgelyo